warqad uu ku saxiixnaa guddoonka baarlamaanka jubbaland oo maalintii isniinta warbaahinta lagu baahiyey ayaa lagu sheegay in xasaanadii xildhibaaninimo uu baarlamaanka jubbaland kala laabtay xildhibaan axmed xasan cabdi axmed taajir oo uu guddoonka baarlamaanka jubbaland ku eedeeyey maamul dumis hase yeeshee waxaa arrinka xilka qaadista sharci darro ku tilmaamay xildhibaanka la sheegay in xasaanadda laga qaaday xildhibaan axmed taajir waxaan dhihi karaa waa warqad aanan ku fadhinin sharci oo sharci darro ah kow maxay u sharci darro ku noqotay waxay sharci darro ku noqonaysaa wax kasta oo jebinaya dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo wax kastaoo jebinaya xeroosaadka u yaalla baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland waa sharci darro waxba kama jiraan wey waxaa xaqiiqa oo la ogaan doono guddoonka baarlamaanka jubbaland warqaddan uu saxiixay shar baarlamaan weyne ku taalla waxa uu ka odhan doono iyo sharciga waxa uu ka qabo sharciga uu jebiyey isagoo ah afhayeenkii dowlad goboleedka jubbaland
wax yar kadib markii uu hadalkaasi boggiisa ku baahiyey xildhibaan axmed taajir ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ayaa shalay barqadii hoteelkii uu magaalada kismaayo ka deganaa ku weeraray xildhibaanka kadibna waxay u taxaabeen xabsiga ciidamada nabad sugidda fiyaad ee magaalada kismaayo halkaasoo uu xalay ku bariyey guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi cabdiraxmaan oo ay v o a la xiriirtay si ay wax uga weydiiso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo hase yeeshee mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada ammaanku ay xidheen xildhibaan axmed taajir khadar maxamuud xareed v o a nairobi